gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shirin oo ay weheliyaan xubno ka tirsano guddiga abaaraha degmada cadaado ayaa deeq raashina gaarsiiyey ilaa iyo boqol iyo sideetan qoys oo ku nool degmada cadaado deeqdan oo isugu jirtay noocyada kala duwan ee cuntada qutul daruuriga ah sida bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa loo qeybshay qoysas danyar ah oo ku nool gudaha degmada cadaado waxaana la baxay dad muxsiniin ah iyo siyaasiyiin kasoo jeeda degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayuub cabdulqaadir oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado ayaa ugu horeyn ka warbixiyey deeqdan raashinka ah oo ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada cadaado waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo allah subxaana watacaala ee inoo suurtageliyey inaan saaka meeshaan iskugu nimaadno annagoo bixinaynay macaawino ama gargaar yar oo naga soo gaaray walaalaheen siyaasiyiinta deegaankan u dhashay ee reer xaaji saleebaan gaaray aan ugu talagalnay annagoo ah dadka maaleysan ee magaalada ku nool dadkaas saaka meeshan wax lagu siiyey waxay ahaayeen boqol iyo siddeetan qof oo dadkii mudnaa ama ugu baahiyaha badnaa magaalada weli faanoo la fari kama qodno dadkii magaalada joogay ama ugu baahiyaha badnaayaan gaarna ma dhihi karno boqolkiiba toban ka midaan gaarnana ma dhihi karno laakiin waxaan gaarna waa in bilaaw ah laakiin waxaan rabaa intaas bilawga ah dadkii ka qayb qaatay ee ugu horeeyaan siyaasiyiinta deegaankan kasoo horjeeda hadday yihiin xildhibaano wasiiro saraakiil iyo guddoomiyeyaalba waxaan rabaa inaa idhaahdo walaalayaal miisaankiina xasanaadka ah allah idinkugu daro wejiga labaad ee gurmadka abaaraha waxaad uga qayb qaadateen si buuxda oo muuqata ayaad uga qayb qaadateen ajar iyo xasanaadna allah idinka siiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalkay xasan fagadame oo ah jaaliyadda soud africa oo saaka nagala soo qayb gala brogaraamkan
dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa u mahad celiyey gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha shaqada muhiimka ah ee ay ka hayaan degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo guddiga gurmadka abaaraha oo gudoomiye ayuub u horeeyo oo halkan shaqo aada u muhiima saaka ku qabtay oo ku fuliyey oo aan markhaati ka nahay dadka masaajida jooga iyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwanee bulshada dhaqaalihii laga aruuriyey markii hore wejiga koowaad inay sidii loogu talagalay u gaarsiiyeen dadkii baahnaa oo runtii mudnaa waxaa la gaarsiiyey oo markhaati ka nahay dadkii mudnaa kuwii ugu sii mudnaa ayaa la gaarsiiyey saaka waxbixinta oo halkan aad saa ka arki doontaan kilibkaba waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo runtii shaqadaas ay qabteen sidoo kale waxaan rabaa inaan dhaqaalaha saaka la bixiyo aan sheego waa dhaqaalihii ay soo dhiibeen dadka siyaasiyiinta ee dowladda federaalka ka tirsan ee ka soo jeeda beeshan degta halkan iyo meelo kale oo badanba degta oo beesha reer xaashi dadka siyaasiyiinta ka soo jeeda dhaqaalihi ay dhiibeen waxaan rabnaa inaan idhaahno waa ku mahadsantihiin mudanayaal lacagtii aad bixiseen guddiga gurmadka abaaraha iyo maamulka degmada cadaado oo iskaashanaya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo lagu caawinayo dadka danyarta ah ee ay saameeyeen abaaraha ee ku nool degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada